halkani waa a w r dl radio codka rajada ee lagu talagalay dadka oo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo aad aala ka barataan caafimaadka guud ee qofka bani aadanka haddana waxaa inoo raaci doonaa cashar aynu kasoo xulinay kitaabka barnaamijyadaasi labadaasi barnaamij waxay inoo raacsan heese daabacsan oo idiin soo xulinay kuwaasoo aynu filayno inaad ka heli doontaan ee dhegeysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga yimid buugga nolosha dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaan filayaa inaad si habboon u dhegeysan doontaan haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale oo ku saabsan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaanka yagu balse intaynan u guuda gelin barnaamijyadeena xiisaa leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan
sidee buu ciise u imaan ciise si qarsoon miyuu kugu imaanayaa bal eega horaantii idin sheegay haddaba idinku bal eega wuxuu joogaa cidlada ha u bixinina bal eega wuxuu joogaa qololka qarsoon ha rumaysanina waayo sida hilaaca bari uga yimaado oo ifaya galbeed sidaas oo kale ayuu imaan wiilka aadanaha iftiinka hilaaca oo meel walba laga arki karo sidaas oo kale imaanshaha ciise ma noqon doono qarsoodi iyo mid ku dhaca siyaabo gaar ah ciise ma wuxuu u soo laaban doonaa isagoo leh jidh caadi ah oo intuu sii socday iyagoo samadda aad u fiirinaya ayaa waxaa ka soo taagay laba nin oo dharcad qaba oo waxay ku yidhaahdeen nimankan reer galiyow maxaad la taagan tihiin oo aad samadda u eegaysaan ciisena samadda laydinka sara qaaday sidaas u aragteen isagoo samadda u socda oo kale ayuu u imaan doonaa falimaha rasuulada jabtarkii koowaad aayaddii tobanaad maalintii uu naga tegay ayaa malaa'igihii xaqiijiyeen xertiisii in ciisihii ay yaqiineen uu yahay midka samadda loo qaaday ma ahayn mid kale inuu u soo laaban doono isagoo qof ah isla markaana ah boqorka boqorada isla ciisihii bogsiinayay bukaanka indhoolaha aragga u soo celinayay isla ciisihii sida wanaagsan ula hadlay habeenaydii habeenaydii sinada lagu qabtay isla kii ilmaha ka tirayay kuwa dhibban oo carruurta soo dhawaysan jiray dhabtana saaran jiray isla ciisihii lagu qodbay iskutallaabta isla kii xabaasha ka soo baxay ee geerida ka soo sarakacay maalintii saddexaad ciise ma wuxuu u imaanayaa inaan aragno bal eega wuxuu u imaanayaa daruuraha oo waxaa isaga arki doona il kasta muujintii jabtarkii koowaad aayaddii toddobaad qaybta koowaad dhammaan cid kasta oo nool markuu ciise soo laabanayo mar kale kuwa wanaagsan iyo kuwa xun intaba way arki siday u soo laabanayo markaasaa waxaa cirka ka soo muuqan doona calaamadda wiilka aabbaha markaas ayaa qaybooyinkii dhulka oo dhan barooran doonaan oo waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha cirka ku imaanaya isaga oo xoog iyo ammaan weyn ayaa la jiri doona ciise markuu soo laabanayo goortii wiilka aadanaha ammaanka ku yimaado isaga iyo malaa'igaha oo dhan markaasaa carshiga ammaanta ku fadhisan doonaa balqiyaas sida xaalku ahaan marka ciise ku soo laabto ammaantiisa isagoo malaa'igaha ay ku hareysan yihiin miyaan saadaali karnaa saacadda saxda ah ee ciise soo laaban doono laakiin maalintaas iyo saacaddaas midna ma wada oga malaa'igaha jannada iyo wiilka toona midna ma oga aabbahayga keliya ma ahee sidaas daraaddeed idinku diyaar ahaada socod aydaan u malaynaynin ayaan wiilka aadanaha aadanuhu ku imaanayaa qof kasta wuu arki doonaa ciise gortuu ammaantiisa ku soo laabanayo laakiin kuwa badan ayaa kadis lagu qaban doonaa haddaba adigu diyaar ma u tahay imaanshaha labaad ee ciise laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga malaa'igaha jannada iyo wiilka toona midna ma oga aabbahayga keliya ma ahee sidaas daraaddeed idinku diyaar ahaada saacad aydaanan u malaynaynin ayaa wiilka aadanuhu imaanaya mataayas jabtarkii afar iyo labaatanaad ilaa aayaddii saddex iyo lix soddon ciise muxuu samayn doonaa markuu soo laabto oo wuxuu u soo diri doonaa malaa'igihiisa oo wada buun weyn oo kuwa doortay ayay ku soo ururin doonaan afarta jahood cirka meesha ugu fog ilaa meesheeda kale haddii aad u oggolaato ciise inuu ku hago si kol iyo labo ah waad ku salaami doontaa si farxad leh asagoo ah badbaadiyahaaga ciise wuxuu kicin doonaa kuwa suuban ee dhintay maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igaha sare iyo buunka ilaah kolkaasaa kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doona ciise wuxuu ka soo degi samada isagoo qaylinaya codkiisana waxaa laga maqlayaa adduunkoo dhan qabuuruhu way furmi markaas ayaa waxaa ka soo bixi doona malaayiin isaga aqbashay maxay maalin la yaab leh tahay taasi ciise wuxuu beddeli doonaa kuwa xaqa ah dhammaan markuu imaanayo ma aha kuwa xaqa ah oo dhintay oo keliya laakiin xataa kuwa nool ee xaqa ah dabadeedna kuweena nool oo hadha ayaa iyaga ka korqaadi doona daruuraha dhexdooda inaynu rabbigu habada kula kulanno si sidaasayna rabbiga weligeen ula joogi doonaa aayadihii toddoba iyo tobanaad si uu noo diyaariyo qalbi ahaan ciise wuxuu naga beddeli doonaa jid jidkeenaan dhintay wuxuuna siin doonaa mid cusub oo dhimanayn eeg waxaan idin sheegayaa wax qarsoon dhammaantiin ma wada dhiman doono idin waana layna beddeli doonaa waayo kan qudhmayna waa inoo oo kan dhimanayna waa inuu gabadha dhimasho la'aan markuu ciise yimaado kulligeena waa nala beddeli bal qiyaas curyaannimo dambe ma jirto ama kansar waa la xidhi doonaa mana jiri doonaan xabaallo waayo ciise ayaa yimid ciise dadka wanaagsan oo dhan wuxuu u qaadi doonaa samadda ciise qudhiisa ayaa sameeyey ballanqaadkaas isagoo yidhi waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idin qaadi doonaa oo meeshaan joogaan idinku aad joogtaan beter ayaa ka hadlay dhaxalka waxa ku yaalla samadda ee lagugu diyaariyey waxaan horay u sii daawan karnaa quruxda magaalada ilaah quduusta cusub markaan ognahay baheena samadda ciise wuxuu baabi'in doonaa sharka iyo xumaanta oo dhan hal mar kuwa xun kuwa iskuwa iska diiday ciise si kasta wuxuu ugu yahoobi naxariis iyagoo ka cabsanaya wejiga ciise oo ka soo degaya samadda dembigooda ayaa ku jirabay in ay dhibaatadan waxay ku carari buuraha iyo dhagxaanta iyaga oo leh naga soo dhaca oo naga qariya kan carshiga ku fadhiya wejigiis iyo cadhada wanka muujintii jabtarkii lixaad aayaddii lix iyo tobanaad waxay ka door biday aan geerida is-hortaagno ciise oo ay fiiriyaan waxay ogaanayaan hadda in codka samadda ka soo onkodaya kaasoo ku abuuraya inay aqbalaan naxariista ilaahiga ah kuwa ku habaabay waalida xoolo jacayl manaasabka iyo midnimada waxay arkayaan in ay dayaceen wixii ugu qaalisanaa nolosha oo meel cidla taagan yihiin waxayna u dhacayaan si dhaqso ah intaas oo dhan kadib mid ka mid ah uma baahna inuu lumo ilaahay baana og noloshaydan ku dhaartaye inaan inaba farxad ka helaynin dhimashada sharmooga isaga oo dooni maayo in haligmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli la wada toobad keeno butroskii labaad aayaddii saddexaad ilaa sagaalaad ciise wuxuu nagu leeyahay ii kaalaya kulligiina kuwiinaan howshaysan oo culaawaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa matayos jabtarkii kow iyo tobanaad aayaddii saddex iyo siddeetanaad laakiin waxaa la yaab leh kuwa bad badan ayaa ka jeesanaya yeedhidda ciise
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama tale iyo tusaale fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya imeilka yagu waa somali at a w r o r g mar labaad imailka iyagu waa somali at a w r o r g ama barta internetka ciwaanka iyagu oo ah w w w dot codka rajada dot o r g mar labaad ciwaanka iyagu waa w w w dot codka rajada dot o r g ama waxaad inagala soo xiriiri kartaan barta emesonka ciwaanka iyagu oo ah codka rajada at hotmail dot com haddana kabawasho wacani heestani soo socota
So I think I'm all
waxaan filayaa inaad ku raaxaysateen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna inaga yimid bugga nolosha barnaamijkaasi waa barnaamij xikmad badan ee ka bogasho wacan oo malaa'igtii rabbigu waxay ku tidhi iyadii bal eeg uur baad leedahay oo wiil baad dhali doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ismaaciil maxaa yeelay rabbigu waa maqlay dhibaatadaadii oo dadka dhexdiisa wuxuu ku noqon doonaa sida dameer banjoog ah gacantiisu nin walba gees bay ka noqon doontaa oo nin walba gacantiisuna gees bay ka noqon doontaa isaga wuxuuna deganaan doonaa walaalihiis oo dhan hortooda oo waxay magicii rabbigii la hadlay iyada u bixisay waxaad tahay ilaaha wax arka waayo waxay tidhi weliba miyaan halkan ka arkay weliba miyaan halkan ka arkay kan i arka sidaas daraaddeed ceelkii waxaa loo bixiyey bicir laharyoor bal eeg wuxuu u dhexeeyaa kaadesh iyo bered oo xageer waxay abrahm u dhashay wiil oo abramna wuxuu wiilkaasi xageer dhashay u bixiyey ismaaciil abramna wuxuu jiray lix iyo siddeetan sannadood markii ay hagaar ismaaciil u dhashay abram oo markuu abram jiray sagaal iyo sagaashan sannadood ayaa rabbiga u muuqday oo wuxuu ku yidhi waxaan ahay ilaaha qaadirka ah hortayda ku soco oo mid eedla ahow oo axdigaygan kula dhigan doonaa oo aniguna aad baan ku tarmin doonaa markaasuu abrahm wejiga u dhacay oo ilaah baa la hadlay isagoo ku leh bal eeg axdigaygii waa kula jiraaye oo adigu qurumo badan baad aabbe u noqon doontaa magacaagana mar dambe lama odhan doono abram laakiin se magacaagu wuxuu noqon doonaa ibraahim waayo waxaan kaa dhigay qurumo badan aabbahood aad baanan ku badin doonaa oo qurumo baan kaa samayn doonaa boqorona way kaa soo bixi doonaan oo axdigayga waxaan ku adkayn doonaa dhexdaada iyo farcankaaga kaa dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan waana axdi weligiis waara kaas oo ah inaan adiga ilaah kuu noqdo iyo farcankaaga kaa dambeeya oo waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba dhulkii aad sodcaalka ku ahayd kaas oo ah dalka kancaan oo dhan inuu idiin ahaado hanti aad weligiin lahaataan aniguna waxaan ahaan doonaa ilaahood oo ilaah wuxuu ibraahim ku yidhi adigu waa inaad axdigayga xajisaa adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba tan iyo qarniyadooda oo dhan kan waa axdigayga aad xajin doontaan oo inoo dhexeeya aniga iyo adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba mid kasta oo lab oo idinku jira waa in la gudaa oo waxaad iska gudi doontaan buuryadiinna waxayna calaamo u noqon doontaa axdiga ina dhex yaal aniga iyo idinka kii sideed maalmood jira oo idinku dhex jira waa in la gudaa mid kasta oo labtan iyo qarniyadiina oo dhan ha ahaado kii gurigaaga ku dhashaa ama kii lacag lagaaga soo iibsado shisheeyahana oo aan farcankaaga ahayn kii gurigaaga ku dhashaa iyo kii lacagtaada lagu iibsadaba waa in la gudaa axdigayguna wuxuu jidhkiina ku noqon doonaa axdi weligiis waara oo buuryaqabka lab oo aan buuryadiisa laga gooyin midkaasu waa ka go'i doonaa dadkiisa waayo axdigaygii buu jebiyey oo ilaah wuxuu ibraahim ku yidhi naagtaada saarayna magaceeda waa inaadan ugu yeerin saaray laakiinse magaceedu wuxuu ahaan doonaa saara oo iyadan barakadayn doonaa oo weliba wiil baan kaa siin doonaa iyadan barakadayn doonaa oo waxay weliba ku dhali doontaa wiil oo wiil oo waxay noqon doontaa quruumo hooyadood heestaasi iyo casharka buugga nolosha ayaanu kusoo gabgabayneynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inaga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagelay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faa'iidaysataan barnaamijyadeena sida barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska iyo barnaamijka kitaabka quduuska fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka yagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya imeilka yagu waa somali at a w r o r g mar labaad imeilka yagu waa somali at a w r dot o r g ama emesonka oo ah codka rajada at hotmail dot com mar labaad emesonka iyagu waa codka rajada at hotmail dot com ama barta internetka ayaad ka akhrisan kartaan barnaamijyadeena iyo ka maqasha sida www dot codka rajada dot o r g dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijyadeena maanta waa naga intaas tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo ammaano allah
jacayl waa daqara kulul hadhibaha kula soo desro jacayl waa daqara kulul hadhibaha kula soo desro dareen weeye aan hadhay intaa kala durugsantiin miday naftu damacsanayd jacayl waa daqara kulul dhibaha kula soo desro jacayl waa daqara kulul dhibaha kula soo desro dareen weeye aan hadhay intaa kala durugsantiin miday naftu damacsanayd dayare waa nacab u daran dadkuna kugu cabsadaan dayare waa nacab u daran dadkuna kugu cabsadaan